Kulan wacyigelin ah oo ay soo qabanqaabisay xarunta qaran ee Tucson ayaa lagu qabtay magaalada Dhuuso-Mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Kulankan ayaa diiradda lagu saarayay qorshaha nabad-dhiska iyo isu soo dhowaanshaha bulshada. Kulankan waxaa ka qayb galay culamaa u diin, odayaal dhaqameed, waxgaradka bulshada Dhuuso-Mareeb, guddoomiyaha gobolka Galgaduud iyo xubno ka socday xarunta qaran ee Tucson. Axmed Salaad oo ah madaxa xafiiska Tucson ee gobolka Galgaduud ayaa ka warbixiyay muhiimadda kulankan.
Munaasabadan dooda ciwaankeedu halkan yaallo waa wacyigelin. Waxyaabaha hadda ciwaankan oo kale ugu yimid waxay tahay ama mawduucan hadda la falanqeynayo bulsho wacyi gashan ayaa xagjirka ka hortagi karta. Marka nabadda iyo barwaaqada maanta magaaladaas ka muuqata.
Guddoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali Cabdi ayaa ka warbixiyay muhiimadda nabadda ay bulshada u leedahay.
Nabad marka la helo ayaa horumar imaan kara, isjecel imaan kara, wax walba ay ka farcamayaan. Marka waxa weeye nabaddaasi sidee lagu heli karaa? Nabadda horta sideeda Ilaahay subxaan qaadi lahaa inuu qofku u garto weeye laakiin dadaal baa nala faray. Hadda waxyaalaha lagu helo waxaa ka mid ah waa dowladnimada xilli casri aan gaarnay marka hore dowladnimo jirin qabaa'ilka madax u ahaa dadku waa isnabadgeli jiray laakiin markii dowladnimo loo soo wareegay nabadda horta waxaa waajibku waa iska leh ilaalinteeda waa dowladnimada heshiiska dowladnimada hadduu hagaago oo siyaasadda laga heshiiyo nabada imaanaysa labadii qabiil ayagoo isnacayn haddii siyaasaddii hallawdo siyaasaddii waxay dhalinaysaa in wax qarimaan waa waxyaalaha aragna weeye Kulamada noocan oo kale ah ayaa bulshada door muhiim ah ku leh maadaama ay tahay in laga wacyigeliyo bulshada sida ay u heli lahaayeen nabad waarta.